soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
taasi waa qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warkaa dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ka hadlay khilaafka dowladda dhexe ee soomaaliya iyo weliba kan jubbaland ka dhex taagan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa maanta waxa uu jeediyey salaada jimcaha kadib isagoona ka hadlay arrimo dhowr ay ka mid yihiin doorashooyinka qof ee codaha laga filayo inay ka dhacaan gudaha dalka soomaaliya khilaafka ah u dhexeeya maamulka puntland ee dowladda dhexe ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inay dowlad goboleedyadu ay ku heshiiyeen in marka hore dowlad goboleedyada laga qabto doorasho qof cod ah kadibna lagu xijiyo midda dowladda dhexe ee soomaaliya waxaana sidoo kale aada uga hadlay khilaafka kala dhexeeya maamulka jubbaland oo u sheegay in badan laisku day la xaliyo taa beddelkeedana oo maamulka jubbaland maamulkiisa uu sheegay wax badan oo lagu heshiiyey inay meesha ay ka saareen islamarkaana uu tilmaamay doorashooyinka ka dhacay magaalada kismaayo iyo kuwa waxba kama jiraana
broceska si fiican yani dabcan duruufaha soomaaliya broces kastoo siyaasadeedoo la bilaabo ayaa sida caadiga caalamka o dhanba broces kastoo siyaasadeed tabashaa ka jirto jubbaland sidaasay ku samaysantay nidaamkii samaysmay waxaa madax u noqday axmed maxamed islaam axmed war wuxuu waa kaa khaldan yihiin sidaan ha laga daayo yaan dhahnay doorashadu yani war meesha xoogaa doorashaha loo ekaysiiyo oo xataa haddayna mid dhaba noqon karin dad kula tartama iyo waxa la sameeye iyo waxbaa la yiri waxbaa uun muxuu ahay sidii sidii la rabay aanan u dhicin inay noo yimaadaanna waa diideen inaan u tagnana waa diideen waa daba kacnay waa dad badan u dir soomaali u dir ajnabi u dir cid walba u dir waa ka quusanay waa diideen markii dambe nimankii igadaha nugu soo noqdo waxay dhaheen haddaan idinla fududayna ka warramo kumaanaan qanacsanayn laakiin huriwaaytay ahaydayo waddo kalaan weynay waa aqbalnay dibaddaan ku shirnay wafdiaan magaca dowladdu magacaawday iyo isaga axmed iyo tiimkiisii heshiisaa la soo gaaray siday wax u dhaceen iyo doorashadii meesha dhacday inaanay sax ahayn doorasho sharciyeed leh oo madaxweyne lagu noqdana aanay ahayn ee la sameeyo muddo kumeel gaarahoo lagu qabanqaabiyo doorashadii laba sano kumeel gaaraha la sameeyo oo lagu qabanqaabiyo doorasho inay meesha ka dhacdo axmedna madaxweyne ma ihid ee hogaamiyaha hadda jooga meesha maadaama si ciidama iyo si muxuu ku raay shabaabna uu arada dhibayay hogaamiyaa tahay hogaamiyaha jubbaland laba sano kumeel gaar ah doorasho in lagu qabto laba sano gudaheed maamulkii jubbalandna sidaa lagu dhiso markii dambe dad badana uun si loo wada galgalay runtii waa isbedelay waa soo degay inuu dowladdiisa wax la qabsado sharciyaddu ay dowladda ka soo jirto wuu ku qancay waan ka galan heshiiska aan galnay waa qoran yahay wuu yaallaa waxyaabaha ku qornay waxaa ka mid a laba sano kumeel gaar ah doorashada lagu gaarsiinaya deegaanka waxaa ka mid ahaa magaciisu inuu hogaamiye yahay oo aanu madaxweyne ahayn waxaa ka mid ahayday dekadda iyo aariboorka dowladda federaalka ah inay leedahay oo ay ayadu maamulayso iyo wax lamid ah muddo markaan joognay oo axmed yimiday markii dambe isfahmnay oo noo yimiday oo annaga xagga aan tagnay oo isu soconay markii dambe codsi noola yimid wuxuu meesha dakli ma leh dekadda in laysiiyaan rabaa oo aan ka dhiganno nolol magaalada kismaayo keligeedaan nahay meelo kale wax nagama soo galaan dekada hanala siiyo dekadiaan u ogolaanaa dhahnay aarboorkana hala iigu daro ayadana qaadan dhah dakhligaana markaa prospectifeka laga hadlay sidaas ayaa aarboorka iyo dekadda yaan ugu wareejinay aan u siinaan dhahnay magacaabo dadkaaga samayso wixii ka soo baxana qaado ku noolow waxyaabaha aan ku nogasheedgaraynay oo aan uga tagnay berigaas waxaa ka mid ahayday lacagta qaada adiga laakiin maamulka dowladda dhexa haynayso waxa meesha yaa lacag le waayo wax kaloo la maamulaya ma jiraane waana isku qabqabsanaynaa khilaafna waa ka imaanayaaye ha naloo daayow dhah waa u daynay maadaama dekadihii kaleba markaa aanaan dowladda federaalka gacanta ugu jirin maraa la wada baadi goobi doonaa laso- lasoo noqon doonaaye asagana ayagana loo daayo jubbaland sidaasaa ugu daynay sidaasay ku soo dhammaatay taaramkii dambaa yimiday doorashaa la qabtay axmed waa la doortay baarlamaankii la sameeyey dacwaa laga qabay kan dacwaa laga qabay annaguna wakhtigeenni dowlad goboleedyadii kalean samaynaynaan dhisaynay dacwo iyo buuq iyo wax kaloo hadda horle kamaanaan bixin doorashadii la qabtayna waa waa ku aqbalnay sidaasay jubbaland ku jirsatay tii labaad oo sagaal iyo tobankii dhacdana ee, waad ogeydeen iyo iyo sidai ay ay u dhacday midda hadda marka midda hadda waa isku nimiday Ee, annaga daraasaan sameynay dowladda federaalka dhexe haddaan nahay Dow- shanta dowlad goboleed ee dalka ka jirta ahi midba wakti gooni ah waa ogtihiin dastuuradooda ma midaysnaa xiliyadooda ma midaysnaa structurekooda
maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ku guuleystay in dagaaladii ka dhacay degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ciidanka dhufaysyada isugu jiray halkaasi la baneeyo dhufaysyadaay ku jireen qaar ka mid a maamulka degmada ee kan gobolka shabeellaha hoose oo kaashanaya maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa arrinka ku guuleystay wariyaheen ibraahim mayo ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haya
ugu dambeyn waxaa maanta la burburiyey dhammaan difaacyadii ay isugu jireen ciidankii ku dagaalamay degmadan qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose taliyaha booliiska dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha xasilinta oo ay weheliyaan maamulka degmada iyo odayaal dhaqan oo dhammaanba nabadreedin ahaa ayaa tegey goobaha ay ku kala sugnaayeen ciidanka waxaana ay kormeereen waddooyinka magaaladan oo ku diyaarsanaa shacabka oo aad u soo dhowaynaya nabadda ugu horreyn waxaa goobtan ka hadlay taliyaha ciidanka ee degmada qoryooley caliwaal kasta oo dagaal qabiil ama dhibaata ka dhacda saas oo kale waay heshiiskii ka soo galeen odayaashaani dhaqankii mas-uuliyiintaani ilaa heer gobol ilaa ilaa maxalle meel kasta oo annaga naga xukumay ka soo gaarta heshiiskaasi sidee dhab ah ma u qaadanay sidee dhab ah ma u qaadanay annaga adowgan maxaa waaye al-shabaab waay guddoomiyagan degmada annaga jecelnahay intaa lagu dilay yaa dilay cid u soo caarta ma jirtaa nin baxay shabaab madaxiisii keenay u soo caarta ma jirtaa horta kooda taas ha laga faaldhowdo madax dhaqameedyada beelaha ku dagaalamay degmadan ayaa dhankooda adkeeyey in lagu dadaalo wadajirka iyo walaadnimada labada beelood walaalaha ah qoryooley ilaahay wada makaniyey dhex martay dirirta nacasnimada ah aan qurux badnayn dad ehelaa diris ah aan kala guuraynayn dhex bartay ilaahay naga bixi udurkaas maanta aan nabad qaadana ma isla qaadanay qoryooley ma xambaarsanay qoryooley ma xambaarsanay qoryooley ma xambaarsanay dadweynaha dadweynaha dadwe dadweynaha degmada qoryooley waxaan u sheegaynaa maanta waxay ka bilaawo inay qoryooley nabad ka jirto ee qoryooley ammaan anta inta inta baxday in magaalo ku soo laabato waaxtasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu marka walaa tafaraquu haddaad adna ka dhigtid tafaraqu waxa waye waa dhibaato Een, meeshaasi waxaad dareemaysaa in macnaha amar la bixiyey walaa tafaraqu ha kala tegina waay ninka maanta dadkan intuu kala geeyo ee ku seexda ku tooso maxaad leedihiin maxaad leedihiin dadkan maantay ninka kala geeya oo tafaraq ka keena maxaad leedihiin ninkaas ninkaas cadow waayo ilaahayna ha naga qabto dadkeedii nabad ay hesho idinku aad nabad heshaan ma aqbasheen ilaahay ha idinku leeyahy intaas waa waxaan u soconno heshiiskan waa taabagal cid kastana waa lagula xisaabtami doonaa ilaahayna waa idinkula xisaabtami doonaa annagana waa idinkula xisaabtamaynaa madaxda dalka iyo dadkana waa idinkula xisaabtami doonaan heshiiskaas taliyaha booliiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaashaanle sare cabdi ibraahim shaamow abdidheere ayaa dhankiisa ciidanka u sheegay in ay ku dadaalaan wadajirka hal meelna ku soo wada jeestaan oo maxay tobanka sano meeshan difaacaysay inaad sii labalaabtaan oo maxay adowgiina usii jeedsataan ma naga ballan qaadaan reeraha aad ka soo jeedaan haddaba waa wada joogaan waxaan ognahay reeraha hadda aad ka soo waa wada joogaan ma kala qaxin adinka ayaa isqoomay adinkaa la rabaa niyaddooda ayaga inaad dhistaan aad bay u qalbi xumaadeen sidii ladinka da- f- oo maxaa laga ku sugaaye oo qoryooli iska dhaafa ilaa maxaa la yidhaha kurtuwari inaad gacanta soo gelinaa lagu sugaaye aad baa dadkii idin sugaayey niyadda hoogaa waa ka jabtay inaad niyaddooda soo celisaan waa lainka rabaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane maxamed ibraahim barre ayaa sheegay in dowladda koonfur galbeed ay dadaallo ku bixinayso sidii ciidankan ay uga mid noqon lahaayeen daraawiishta xuquuqna ay u heli lahaayeen waxaana sidoo kale uu uga mahad celiyey sida walaaltinimada leh ay u qaateen wadajirka iyo nabadda maanta wixii ka bilaawdo waa la nabadoobay nabadaa la qaatay cadowga iyo qoraygeena meeshuu ku sii jeesanayo waa nabadiidka waxaa ilaahay uga mahad celinaynaa oo caddayn aadna tusteen in nabadda la wada qaatay ninkii xabad rida in maanta aad tidhaahdeen waan soo qabanayo laba saddex afar shan qofood xabada rideenna maanta aan halkaas aan ku xirnay waa ilaahay subxaana wa tacaala uga mahadinaynaa kadibna adinkaa idinkaga mahad celinaynaa oo iska soo qabateen kii dulmiga iyo xabadda iyo fidnada ka shaqayn lahaa sharaf iyo karaamaad leedihiin waxaan diyaar u nahay inaan ciidankan isku dhafno qaabkii laisugu dhafi lahaa iyo qaabkii looga shaqayn lahayna saraakiisha ayagaan ka wada tashan doonnaa marka laysku kiin keenana yaana dib loo gocanin wixii dhacay wixii dhacay waa dhacay hadda kadib nabadaa laga wada shaqaynaa kii keena xagal-daacinta nabaddaasina gacan midaysanaa lagu wada qabanaa soo saas maaha laakiin maaha inaad tidhaahdo kan anigu walaalkay dila asagii aan dila ama midkii kaloo saaxiibkay ah walaalkay aan dila taas yaysan marba dhicin nacasnimo waayo dulinimo waa taas waa in cadowgeena midka ah hadduu cararo iyo hadduu maxaa laha joogaba midka ugu dhow uu soo qabtaa kan ehelnimada uu u kaashanayo ama u garabsanayo kaas inuu soo qabtaa la rabaa uu yidhahdo waa kanaaye hala qabta la xiro
alla u naxariistay waxaa maanta muqdisho lagu aasay senatar gaagaaba oo isagu meydkiisa maanta diyaarada ay keentay magaalada muqdisho waxaana aaskiisa ka qayb galay qeybo badan oo ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda waxaana warkan inoo faahfaahinaya weliyaheena jullo shaakir
goordhow halkan oo ah garoonka diiradaha aadan cadde ee muqdisho waxaa laga
nin wanaagsan oo wanaag lagu yaqaano ahaa nin xilli adag baarlamaanka gaar ahaan aqalka ee golaha sare ee golaha soo ee, dejiyey
ee, muxuu ahaa aqalka sare ka soo saaray oo la xasuusto xilligii ayaantii laba kun iyo labaatan iyo labadii weeye nin qiimo badan oo bulshada wax weyn u soo qabtay gaar ahaan deegaamada uu ka soo aan ka soo wada jeedno mudug nabadda iyo kulli ka soo shaqeeyuu ahaa ilaahay ha u naxariistaan leenahay ehelkiisiina mar kale iyo qaraabadiina sabir iyo imaan allah ka siiyo waana u ducaynaynaa waa mahadsantihiin
ka federaalk soomaaliya iyo qaar ka mid a qoyska marxuumka ayaa salaada janaasada u istaagsan si ay ugu dukadaan marxuumka oo loo qaadayo meydka marxuumka ayaa waxaa loo qaadayaa gaalkacyo halkaas oo la filayo in lagu aaso senatarka waa loo duceeyey markii lagu dukaday kadib iyadoona marxuumka alle ay kaga baryeen mas-uuliyiinta halkan kula dukatay in jannaatulfirdows uu ka waraabiyo gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan aqalka sare ayaa halkan warbaahinta kula hadlay iyaguna u tacsiyeeyey in qoyska uu ka baxay marxuumka waxay sidoo kale sheegeen inuu ahaa senatar gaagaab shaksi hal adeeg leh oo wakhtiyo kala duwan oo adag soo shaqeeyey haliyey soomaaliyeed oo dalkan ka baxay oynu maanta geeridiisii u joogno wey laakiin qof waliba wuu dhimanayaa oo cid noolaanaysaa ma jirto laakiin waa la kala horrayn karaa waxaanan ereyay ku soo gebagabaynayaa samir iyo iimaan dhammaan qoyskii iyo qaraabadii iyo dadka soomaaliyeed uu ka geeriyooday ha ka siiyo ha inaga siiyo isagana jannadii fardowsa ilaahay ha geeyo waa lagu kala horeynayaa geeriduna waa uun maalin walba qof bay naga qaadaysaa jacaylka iyo xurmada aynu u haynay baa mar qof taabanaysa qof walba senator gaagaab wuxuu ahaa runtii horyaal buu ahaa wuxuu ahaa odaygii aqalka ugu daada weynaa wuxuu ahaa nin aad iyo aad dalkan ugu soo shaqeeyey iyo dadkaba nabadda iyo horumarka jecel ilaahay u naxariisto maalinteenu isagootinay innaguna waddadaasunbaa lagu wada socdaa ilaahay waxaan uga baryayaa jannatu fardowsa ummadda soomaaliyeedna waa ka tacsiyadeynaya aqalka sare sanadkana waa ka tacsiyadeynaya gaar ahaan saaxiibadii baan uga sii tacsiyadeynaya wanaagsan oo wanaag lagu yaqaanu ahaa nin xilli adag baarlamaanka gaar ahaan aqalka ee golaha sare ee golaha muxuu ahaa aqalka sare ka soo saaray oo la xasuusto xilligii ayaantii laba kun iyo labaatan iyo labadii weeye nin qiimo badan oo bulshada wax weyn u soo qabtay gaar ahaan deegaamada uu ka soo aan ka soo wada jeedno mudug nabadda iyo kulli ka soo shaqeeyuu ahaa ilaahay ha u naxariistaan leennahay ehelkiisiina mar kale iyo qaraabadiina sabar iyo iimaan allah ka siiyo waana u ducaynayna waa mahadsantiin wuxuu ahaa oday meesha uu jooga la yskugu yimaado nabad tahay taliye ah nin waxgarto ah oo miisaan badan kule baarlamaanka ayuu ahaa aad ilaahay ha u naxariisto ehelkii dadkii wuxuu ka soo shaqeeyey nabadda ka jirta gobolka mudug ee lagu wada degan yahayna qayb buu ka ahaa naxariista allah siiyo ha u naxariisto hadda geerida waa xaq naf kasta oo noolna geeri way dhaminaysaa waxaan ugu tacsiyeynayaa ehelkiisii ummadda gaar ahaan horta ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ehelkiisii iyo qaraabadiisii allah naga siiyo ilaahay jannada ha geeyo ilaahay gadaashiis nama fidneeyo
duulo shaakir dalsan t v magaalada muqdisho
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay difaacayso sharafteeda dhinaca qarannimada iyo weliba dhulkeeda soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinaya waryaheenna maxamed e kalfa
dowladda federaalk soomaaliya ayaa si adag uga hadashay dhaqdhaqaaqa itoobiya ee ka wada gobolka gedo kaasoo ay ku tilmaameen faragelin qaawan iyo mid iska horkeenaya beelaha degan gobolkaas dowladda ayaa si xoogan u cambaaraysay tallaabooyinka guracan ee dowladda itoobiya ee ka wada gobolka gedo oo iskaga horkeenayso beelaha halkaasi dega taasoo ay sheegtay inay qayb ay ka tahay faragelinta maamulka adis ababa ee ka dhanka ah madax bannaanida iyo qarannimada soomaaliya saaka ayaa ciidamo itoobiya oo ka soo baxay degmada doolo u soo dhaqaaqeen dhanka degmada buulaxaaba ha yeeshee waxaa ka hor yimid dadka deegaanka iyo ciidamada qalabka sida oo diiday inay ku ruqaasadaan buulaxaawo ayaa lagu yidhi qoraalka dowladda federaalk soomaaliya ka soo baxay dowladda ayaa caddaysay in soomaaliya mar walba diyaar ay u tahay dirisnimo wanaag iyo nabad ku wada noolaansho ha yeeshee maamulka adisawa uu caddaystay taa beddelkeeda inuu colaad hor leh ka abuuro gobolka uuna wado tallaabooyin ka dhan ah madax bannaanida soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya waxay diyaar ay u tahay difaaca madax bannaanida iyo qarannimadeeda ayaa sidoo kale lagu yidhi qoraalka ka soo baxay dowladda soomaaliya soomaaliya ayaa ugu baaqday caalamka oo ay ugu horeeyaan qaramada midoobay iyo midooda afrika inay cambaarayaan falalka guracan ee itoobiya kuwaasoo wax u dhimaya nabadda gobolka iyo caalamka intaba bayaanka dowladda soomaaliya ayaa imaanaya xilli laga cabsi qabo in ciidamada itoobiya ay ku milmaan xiisadda ka taagan gudaha soomaaliya gaar ahaan loolanka siyaasadeed ee dowladda federaalk kala dhexeeya axmed madoobe iyadoo suurtagal ay tahay inay la saftaan oo ay dowladda ka difaacaan axmed madoobe maxamed cishmaan cali maxamed deeq alfa warbaahinta dalsan muqdisho
kani waa premier walad lacag ugu dirsaa
dhegeysanaysa guud ahaana warkii habeennimo aad ka dhegeysanayseen idaacadda dalsana kheyrtana dhegeysanaysa ee caawa nagata wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahel yaabaa talalhel